kanaalka wararka alkataib ayaa waxa uu baahiyey qaybta labaatan iyo saddexaad mashruuca seke qaybinta sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo uu xafiiska sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu-aale xalqadan ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa sida dadka masaakiinta iyo kuwa fuqarada ay uga faa'iidaysteen sekada xoolaha waxaana qofkiiba la siinaya toban neef dadka shacabkaee la siinaya ayaana waxaa laga dareemaya shucuur farxadeeda kanaalka wararkii alkataib ayaa waxa u waramay qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay qaybinta sekada xoolaha ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaanay ka warbixiyeen wixii la siiyey xoolo ah iyo dareenkooda ku aadan maxamed duhir fuulow nurmad buaale halkaasoo meeshaan jooga toban neef oo lo ah waxaan u dacaynaha inays ilaahay gacantooda kutii korreys in alla ka dhigo gaaladan alla ka jibiy walaw cabdi maxamed lo ah leysi toban neef oo lo ah farxad waa maasha allah waa fiicanta waxaan ugu ducaynaa in gaalada ilaahay naga qabto ilaahay gacantooda kor dhigo gaalada allah naga jibiy magacayda cabdirashiid shukri saalax lo toban neef aa lii siiyey mujaahidintana siisa allah ku barakeeyo waxaan ugu ducaynaa inuus ilaahay barakeeyo gaaladan ilaahay gurku siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhigo mujahidiinta ilaahay barakeeyaan ugu ducaynaya magayga cali yiro xasan waa degmada bu-aale maanta waxaa liisii toban neef fadlo ah ugu dambeys waxaan dhihilahay walaalaha mujaahidiin gacantooda kor allah ka dhiga kadib markii ay soo dhammaatay qaybinta sekada xoolaha waxaa muuqaalka lagu arkaya dadkii sekada la siiyey oo mid walba uu ka xisanayay wixii la siiyey waana kuwa ku qanacsan wixii la siiyey kanaalka wararkii alkataib ayaa wuxuu muddooyinkii lasoo dhaafay baahinayey silsilada muuqaala ah kuwaasoo ku soo bandhigay sida loo qeybiyey sekada xoolaha sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga iyadoo xalqadan ay ka horeysay labiiyo labaatan xalqadood oo lagu soo bandhigay deegaano iyo magaalooyin kala duwan